alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin qaala alimaam albukhaariyu raximah اllah xadahanaa musadad wa ibnu musarhad qaala xadahanaa cabdاlcaziiz ibnu mukhtaar qaala xadahanaa khaalid alxadaa can cikrima qaala lii ibnu cabaasin cikrima wuxuu leey wuxuu yidhi ibnu cabaas walibnihi caliyin iyo inankiisii cali cali ibni cabdillaahi ibni cabbaas inطaliqa u tagay ilaa ilaa abi saciidin oo fasmaca maqla min xadiidi axaadiisa uu warinaayo wax ka mida fainطalaqnaa waanu dhaqaaqnay faidaa huwa misawaaba isagoo abu saciid fii xaa'iطin beer dhex jooga yuslixuhu beertaasoo uu ka shaqaynayo oo uu waraabinayo hagaajinayo fa akhada waa qaatay abuu saciid ridaa'ahu go-iisiyo faxtabaa waa doonyeystay uma dabeetana ansha'a wuxuu bilaabay yuxadidunaa inuu axaadiid noo sheego xataa ataa ilaa uu soo gaadhay calaa dikri binaa'i lmasjidi masaajidka dhiskiisa sheegistii uu sheegaya hadalkii ku saabsanaa faqaala wuxuu yihi abuu saciid kunnaa waxaanu ahay naxmilu inaanu soo qaadano soo qaadno labinatan labina xabad xabad labana wa camaarun camaarna waa camaar ibnu yaasire labinatayni labinatayn laba laba labana buu qaadayey fara'aahu waxaa arkay annabiyu sala allahu calayhi wasalam fayanfudu waa masaxaya aturaaba ciidda canhu camaar buu ka masaxaayey wayaquulu wuxuu lahaa rasuulku wayxa camaarin camaar hooggiise taqtuluhu waxaa dilaysa alfi'atu albaaqiyatu kooxda xadgudubsan yadcuuhum wuxuu ugu yeedhayaa camaar ila aljanna jannada xaggeeduu ugu yeedhayaa kooxdaa wayadcuunahu iyaguna waxay ugu yeedhayaan ila annaar qaala wuxuu uhi yaquulu camaarun camaar wuxuu lahaa markuu hadalkaa maqlo acuudu billaahi ilaahay baan ka magan gelayaa min alfitan fitanka marka xadiidka imaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala waxa uu ku keenay baabu tacaawuni fii binaa'i lmasjid masaajidka marka la dhisaayo in arrintaasi la isu kaashado taasina xadiidka waa ku caddahay oo saxaabadu inay labankii masaajidka lagu guraaye lagu dhisaaye ay soo gurayeen waa kaa sheegay abu saciid kunnaa naxmilu labinatan labina wa camaarun labinatayni labinatayn waxaa kaloo laga qaadanayaa ficilka cabdullaahi ibni cabbaas marka inankiisii cali iyo mawlihiisii cikram cikrima uu u diray abu saciid oo yihi xadiid ka soo dhegeysta waxaa laga qaadanayaa qofna inaanu cilmiga koobi karin sida ilaahay subxaana watacaala uhi wa fowqa kulli dii cilmin caliim ibnu cabaas isagoo ah xabru hadihi اlumma wa tarjumaani اlqur'aan caalimkii ummaddan iyo tarjumihii qur'aanka ayaa haddana inankiisii waxa uu faraya inuu abu saciid cilmi u doonto taasina laba arrimood midkood unbay ka dhalatay inuu ibnu cabaas og yahay inuu abu saciid alkhudri hayo cilmi aanu ahayn cabdullaahi ibnu cabaas iyo arrintaasi inay ka dhalatay liطalabi culuwi اlisnaad canaa sanad sareeye inuu doonaayo waayo abu saciid alkhudri xagga saxaabinimada waa uga horeeyey ibnu cabaas xagga maqalka xadiidkana sidaas oo kale waa ka horeeyey cabdullaahi ibnu cabaas waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya tawaaduca salafka dadkii hore wanaagsanaa sida kibirka ay uga fogaayeen oo taasi waxay ka muuqataa hadalka ibnu cabaas isagoo caalima inuu haddana inankiisii u diray abu saciid alkhudri si uu cilmi uga soo qaato oo muu odhan anigoo jooga sidee ayaad cid kale u hoos fadhiisanaysa dhinac kalena taasi waa ka muuqataa ya abu saciid alkhudri isagoo min culamaa'i saxaaba haddana beertiisa ayuu iska qodanaya o gacantiisa uu ku qodaayey waxaa laga qaadanayaa dadka ahlulfadliga ama cilmi ha ku dheeraadaan ama camal ha ku dheeraadaane inaan la xaasidin oo fadligooda loo qiro waana sidaasi uu sameeyey cabdullaahi ibnu cabbaas oo abu saciid fadligiisii uu u qiray markuu u diray inankiisii iyo mawlihiisii waxaa laga qaadanaya dadka dalabatulcilmiga cilmiga kuu soo doonanaya in la ikraamo oo la soo dhoweeyo oo howlaha xataa adduunye qofku haddii gacanta uu ku hayo markaa uu joojiyo uu ka horraysiiyo xaajadooda iyo baahidooda cilmi inuu u gudo abu saciid alkhudri markay u yimaadeen labadaasi arday waa cali ibni cabdillaahi ibni cabbaas iyo cikrima mowla ibni cabbaas beertiisii uu qodayey waa joojiyey oo waa fadhiistay isagoo xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegaya fa akhada ridaahu faxtaba taana waxaa laga qaadanayaa macnaa qofku cilmiga markuu ilqeynayo ama uu jeedinayo inuu u diyaar garoobo oo cilmiga uu weyneeyo xaalad markaasi liidata isagoo markaa ku sugan aanu cilmiga akhriyin ama aanu jeedin oo markii hore abu saciid alkhudri go-a waa iska dhigtay guntigiisii unbuu ku qodanayay beerta laakiin markii ay noqotay inuu cilmi sheego iyo xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam go-iisii ayuu soo qaatay marka masaajidka la dhisayey camaar uu soo qaadayey labinatayni labinatayn waxaa taa laga qaadanayaa qofku waxa weeyaan camalka khayrka ilaahay subxaana watacaala u dhoweynaya walow miduu xoogay ku culusba ha noqde eh inuu markaasi ku dadaalo mashaqada iyo dhibkiisana uu sabro camaar labada xabee lebankee uu qaadayey mid waxay ahayd tii isaga kusoo hagaagtay midna tii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaadi lahaa se riwaayadka qaarkood ku soo aroortay labina canhu wa labina can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam taana waxaa laga qaadanayaa ra-iiska qofka markaa madaxda caalimka ah in la sharfoo la weyneeyo oo hawshii markaa isagu uu qaban lahaa la idhaa iskada aniga ayaa qabanaye waxaa kaloo laga qaadanayaa fadlu bunyaani ilmasaajid masaajidoo la dhisaa fadliga ay leedahay baa xadiidka laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya qofka camal khayr ah ka qeyb qaadanaya in la ikraamo oo la ammaano ammaan sabab u noqonaysa in camalkaa khayrkaa qofku uu ku sabro bal waxa weeyaan uu kusii sugnaado waa in loo ixsaan sameeyo bilficli waalqowl wahal jazaau lixsaani ila lixsaan ilahi baa subxaana wa tacaala yidhi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam camaar ibnu yaasir oo laba labo xaboo labana qaadayey hadal ahaanna waa u ammaanay oo axsana ilayhi bilqowl yadcuuhum ila aljanna wayha camaarna waa kelimatu taraxum ee arxama camaaran ficil ahaana rasuulku waa u ixsaan sameeyey maadaama culays uu sidayo laba xabo oo labana rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ciiddii iyo boodhkii kaga daadinayey waayo qoladan camaar ibnu yaasir uu rasuulku tilmaamay inay dili doonaan wayxaa camaarin taqtuluhu alfi'atu albaaqiya yadcuuhum ila aljannati wayadcuunahu ila annaar waxaa shaki la-aanah camaar ibnu yaasir qolada dishay inay ahaayeen fi'atu mucaawiya ibni abi sufyaan weliba mucaawiya radia allahu canhu in markaa seefta ciidankiisu ay ku dhacday ma diidin bal mucaawiya waxa uu yidhi inamaa qatalahu man ataa bihi taxta asuyuuf seefta iyadu ha ku dhacdee buu yidhi laakiin waxaa dilay kii soo kaxeeye ee seefta hoosteeda keenay isagoo u jeeda waxa weeyaan cali bin abi aalib radia allahu canh marka alfi'atu albaaqiya waxaa looga jeedaa waa reer shaam macnaa mucaawiya waman macahu ayaa looga jeedaa yadcuuhum ila aljanna jannadu ugu yeedhaacna sababtii jannada lagu geli lahaa oo taacatu limaam in imaamka la adeeco imaamkuna markaa wuxuu aha cali bn abi aalib radia allahu canh wayadcuunahu ila annaar wa alkhuruuj can taacati alimaam sabab ka mida asbaabta naarta lagu galo ayay ugu yeedhayaan oo ah in daacada xaakimka laga baxo xaakimka waxa weeyaan muslimka ah in wixii macruufee wanaaga lagu adeeci waayo marka culimada qaarkood baa arrintaasi ay ku weynaatay oo ay yidhaahdeen can asaxaaba ayaa ku jiray sidee baa markaa loo odhan karaa yadcuun wayadcuunahu ila annaar naar bay ugu yeedhayaan sida loo odhan karaa waxay tahay horta inaad fahamto qofka haddii la idhaahdo naar buu dadka ugu yeedhayaa maha macneedu isaga ayaa naar gelaya bal waxaa laga yaabaa isagoo dadka sabab naarta lagu galo ugu yeedhay inuu isagu waxa weeyaan u badbaado waxaa dhici karta in jahligiisa loogu cudur daaro waxaa dhici karta sidaas oo kale inuu isagu yahay mutaawil oo isleeyahy arrintani waa sax oo ilaahay bay raalli gelinaysaa oo ilaahay bay kuu dhoweynaysaa oo hadduu darajatul-ijtihaad gaadhay waxaaba laga yaabaa inuu ajar ku helaba naartaa dadka waxa weeyaan uu ugu yeedhayo ile isagu naar baad ugu yeedhaysaa isma lehe khayr iyo jannaad ugu yeedhaysaa buu isleeyahay waxbana iskulama hadhin oo dee dadaalkiisii waa bixiyey marka laa shaka inay ahaayeen iyagoo arrin khaldan ugu baaqaayey camaar iyo cidda kaley lahaayeenna soo raacaba oo alkhuruuj can taacati alimaam inay iyagu ahaayeen dad muta'awiliina oo markaasi islahaa waad saxsan tihiin marka marka la idhaha naar bay ayay ugu yeedhayeen camaar in la leeyahy iyaga ahlu naar ahaa maha macnuhu wa kullu man daca annaasa ilaa amrin yukhaalifu sharca allah faqad dacaahum ila annaar qof kastoo dadka ugu yeedha wax ilaahay sharcigiisa khilaafsan dadka wuxuu ugu yeedhay naar macnaa sabab min asbaabi dukhuuli nnaar sabab ka mida asbaabtii naarta lagu gelayay walihaada ayaa bacdu اlإkhوa ay gariibsadaan xadiidu xudayfa ibn اlyamaan ee inoogu iman doona baabun ida lam takun jamaaca marka uu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ducaat calى abwaabi jahannam oo dadka munxarifiinta ee manhajkii rasuulka iyo saxaabada ka leexday haddii lagu tilmaamo ducaat calى abwaabi jahannam dad ayaa markaa gariibsada ama calmaaniyiinta iyo shuyuuciyiinta iyo asxaabu dimuquraadiya iyo ayaa looga jeeda laa kullu man daca annaasa ilaa amrin yukhaalifu sharca allahi wa in qalla faqad dacaahum ilaa baabin min abwaabi jahannam qof kasta oo dadka ugu yeedha arrin ilaahay sharcigiisa khilaafsan albaab albaabadii jahanamo ka mida ayuu ugu yeedhayay mana hataa macnaheedu in la leeyahy isaga laftiisa ayaa naarta gelaya yadcu wayadcuunahu ila annaar xadiidka laftiisa xaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala fatxulbaariga faa'iidadaasi waa sheegaya faa'iidada ah qof kastoo dadka khalad iyo mukhaalafa lisharci illaahi ugu yeedhaa inuu naar waxa weeyaan uu ugu baaqay marka xadiidka waxaa lagu tilmaamay reer shaam inay ahaayeen fi'atun baaqiya macnaheedu waxa weeyaan in cali bin abi aalib radia allahu canhu uu ka saxsana axaadiida khawaarijta ka warramaysa fii saxiixi muslim ku taalana waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay inuu cali ahaa ka xaqa u mudan waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay markuu alkhawaarij ka warramayey taqtuluhum awla daa'ifatayni bilxaq khawaarijta qolada ladhaa waxaa laynaysa labada daa'ifo daa'ifada xaqa u mudan xaqa waxa weeyaan u dhow walaa shaka in daa'ifatu caliy radia allahu canhu ay ahaayeen kuwii laayay alkhawaarij fii waqcati nahrawaan waa kii cali bin abi aalib khawaarijta ku laayay ee birta ka aslay asluhumna waxay min jeyshi caliyin ciidanka cali ayay ka mid ahaayeen oo ay ka fallaagoobeen marka haddii la idhaahdo cali bin abi aalib kaana awlaa bilxaq maha macnaheedu qolada kale inay gaalo ahaayeen labada qoloba inay muuminiin ahayn rasuulka ayaa tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ina bni hada sayidu wasayuslixu allahu bihi bayna طaa'ifatayni cadiimatayni min almuuminiin labada daa'ifaba inay muuminiin yihiin ayuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin maaha taa macnaheedu marka la leeyahy cali bin abi aalib ayaa kaana awlaa wa aqrab ila alxaq in cali bin abi aalib radia allahu canhu dagaalka uu ku saxsanaa maaha macnaheedu su-aasha markaa la isweydiin karaa waxay tahay mar hadduu isagu ahaa imaamkii xaqa ahaa iyaguna ay ahaayeen sidaa rasuulkuba uu caddeeyey daa'ifa baaqiya limaada baanu dagaalka ugu saxsanayn sababta aanu dagaalka ugu saxsanayn waxay tahay daa'ifada baaqiyada ah kolley alkhawaarij waalbugaatna waa kala duwan yihin oo dadka badankooda waa isku khaldaan alkhawaarij khuruujkooda iyo dagaalkooda waa can ictiqaad waa mid ictiqaad ka dhashay nimanka la idhaahdo albugaatna dagaalkoodu can ictiqaad ma aha ee waa dagaal ka dhashay waxa weeyaan talabu sulطa ama karaahiyat اlxaakim inay xukumka iyo kursiga ay doonayaan amaba sadee xaakimkanuun markaa ay naceen oo ay la huudmeen oo ay doonayaan meesha inay dhaafiyaan sheikh islaam ibnu taymiyana mujaladka shan iyo soddonaad ee majmuuc fataawaha ayuu aada ugaga warrabaa farqiga udhaxeeya alkhawaarij wاlbugaat waayo dad fara badan ayaa isku khalda marka nimanka la idhaahdo alkhawaarij iyaga dagaalkoodu waa dagaal diina oo cibaado ah oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo oo rasuulku lahaa lain adraktuhum laqataltuhum qatla caadin wa hamuud amaa nimanka la idhaahdo albugaat dagaa waxaa lala dagaalamayaa uun marka laga fursan waayo dagaalkaasi uu noqdo midaan bimacnaa wax lagaga baaqsadaa aanu jirin oo nabaddii ay diidaan oo inay soo noqdaan ay diidaan marka dagaalkani waxaanu sax ku ahayn yacnaa ma dhicin taasi dagaalka ayuunbaa waxa weeyaan bilaabmay walihaada qowlka xaafidku uu ku leeyahay xadiidkan markuu sharaxayo waradun cala anawaasibi azaacimiina ana caliya lam yakun musiiba fii xuruubihi qowlkaasi waa qowl baail ah alxaafid ibn xajar halkan uu ku tilmaamay qowlu ahli sunna wa ahli lxadiidna waxa weeye sida minhaaji sunna uu ku tilmaamay sheikhulislaam ibnu taymiya inaan dagaalkaas cidina ku saxsanayn dagaalka inaanay cidina ku saxsanayn oo tarku lqitaal uu ahaa alxaq waalwlaa sida xaqa ee mudan min acdam iladilana waxaa ka mida adilada u waaweyne taa tusinaysa xadiidka aynu akrinay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay sulxiga ina bnii hada sayidu wasayuslixu allahu bihi bayna طaa'ifatayni cadiimatayni min almu'miniin wuxuu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya hadduu dagaalku xaq ahaan lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kumuu ammaaneen alxasan ibni cali ka tegista uu ka tegay dagaalkii xataa uu ka tanaasulay khilaafadii ee uu qaatay sulxiga iyo heshiiska ilay dagaal xaq ahoo ilaahay loogu dhowaanayo qofka ka tagaa ee iska daayaa macnaa qofkaasi ammaan ma mudane marka ammaanta rasuulka xasan ibni cali uu ku ammaanay calaa tarki alqitaal waasulx watanaasul xataa can alxukmi waalkhilaafa waxay daliilu tahay in dagaal la-aantu ay ahayd sida saxda ah oo dagaalka labada kooxood marka hore ha kala saxsanaadaan laakiin dagaalka cidina aanay ku saxsanayn walihaada baanay dagaalkaa ka qeyb qaadan saxaabatu rasuuli illaahi ridwaan ullaahi calayh oo imaamu axmed uu tilmaamay in fitnadaasi ay soo gaadhay iyadoo soddon kun oo saxaabo ahi arlada dusheeda ay ku nool yihiin inta ka qeyb qaadatayna soddon ama tiro ka yarba ay ahaayeen amaa baqiyatu saxaaba faqad ictadaluu waa ka dheeraadeen dagaalka noocaasi haddaba iyadoo la sheegay oo rasuulku uu sheegay labada kooxood qoladaa xaqa u mudan oo taqtulum awla طaa'ifatayni bilxaq maxaad u malaynaysaa dad markaa isku murugsanoo cidda cala alxaqa iyo cidda cala albaaطila aanay aadba u kala caddayn maxaad u malaynaysaa dagaalkooda iyo ka qeyb qaadashadiisa maxaad filaysaa waxaa markaa xadiidkan ku sugan nacam fadiila daahira licaliyin wa camaar oo calina xadiidka waa lagu ammaanay mar haddii qoladii ka soo horjeeday lagu tilmaamay inay bugaat ahaayeen camaarna waa lagu ammaanay oo yadcuunahu ila aljanna yadcuunahum ila aljanna wayadcuunahu ila annaar waxaa kaloo xadiida ku sugan cala min aclaami nubuwa arrintaas sidaas ayay u dhacday oo camaar ibnu yaasir radia allahu canhu waa la dilay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa fiihi daliil cala istixbaabi alisticaada min alfitan in fitanka ilaahay laga magan galo walow calima almaru anahu mutamasikun fiiha bilxaq xataa haddaad ogtahay in aduu xaqi aada ku taagan tahay oo camaar inuu xaqa ku taagayo marka fitnadaasi ay dhacdo dee nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku sheegay oo yadcuunahum ila aljanna haddana maca dalika camaar muxuu yidhi acuudu billaahi min alfitan waayo waxaa dhici karta waxa weeyaan qofku isagoo cala alxaqa haddii fitna ay timaado inay fitnadaasi la tagtay simbirrixiso wax dhici kara weeyi xadiidka markaa yidhaahda laa tastacidu billahi min alfitan faina faina fiiha xasaada lilmunaafiqiin faina fiiha xasaada almunaafiqiin fitanka ilaahay ha ka magan gelina waayo fitnadu waxa ay goysaa munaafiqiinta waa xadiid baطila siduu leeyahy ibnu baطaal wqad suhila su-ila ibnu wahbin qadiima canhu faqaala inahu baطilun marka waa xadiid baطila xadiidka odhanaya fitanka ilaahay ha ka magan gelina axaadiida saxiixina waxay tilmaamaysaa in walow kunta cala alxaq xaqa adigu aada kuba taagnaatidbe in ilaahay subxaana watacaala aada ka magan gasho fitanka baabulisticaanati kaalmaysigiibuu u baabiyey binnajaari ninka najaarkaa la kaalmaysto iyo wasunaaci kuwa farsamo yaqaankaa loo kaalmaysto fii acwaadilmimbari najaarka loo kaalmaysto fii acwaadilmimbari mimbarka acnaaqoryihiisa ama looxiyadiisa samayntooda walmasjidi sunnaacda iyo kuwa farsamo yaqaankaana loo kaalmaysto ee ay fii binaa'i lmasjidi masaajidka dhismihiisa ama waxaa la odhan karaa labada waa wada noqonaysaayo asunaac najaarkuna waa ka mid oo waa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas oo asunaac baa caama annajaarna waa khaas qaala xadaanaa qutayba huwa ibnu saciidin qaala xadaanaa cabdulcaziiz can abi xaazim can sahlin qaala wuxuu yihi bacatha waa diray rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ila imra'atin gabadh ayuu u diray cid buu u diray isagoo leh qaa'ila laha isagoo leh an murii far khulaamaki addoonkaagii an najaara ee najaarka ahaa yacmal lii hay sameeyo acwaadan macnaa looxiyo ajlisu calayhina aan ku fadhiisto markaan khudbadaynayo qaala xadaanaa khallaad qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ayman can abiihi can jaabirin anna imra'atan gabadh ayaa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah alaa ajcalu laka ma kuu yeelaa shay an shay taqcudu calayhi aada ku fadhiisato ma kuu sameeyaa fa ina lii aniga waxaa ii sugan khulaaman addoon najaaran najaara qaala wuxuu uhi rasuulku in shi'ti haddaad doontid fajcali aw facmali samee fa camilat ilmimbara gabadhaasi waxay samaysay mimbarka ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u soo samaysay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa oo fawaaidda ku jirta ka mid a taa bukhaari u baabeystay mashruuciyat اlisticaana bsunnaac fii binaaءi اlmasjid oo qofka farsamo markaa gaara isagu yaqaan in farsamadiisa looga faa'iideysto oo ninkii saxaabigii la odhan jiray alyamaami wuxuu si fiican u yaqaanay oo xariif uu ku ahaa qaldada macnaa dhoobada ayaa si fiican u diyaariyay walihada baa rasuulku calayhi salaatu wasalam uhi dacu alxanafiya waatiil ninka alxanafi alyami alxanafi yamaami alxanafi iyo dhoobada isu daaya buu yihi isagu dhoobada haydiin laaqee fa inahu adbadukum litiin ka dhoobada diyaarinteeda idinku yaqaano weyi waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi inu yihi ya rasuula allah anqulu kamaa yanquluun ninka alyamaami alxanafi inuu yihi sidaa iyaguba ay u rarayaan dee lebanka iyo waxyaabaha kale masaajidka lagu dhisaya ana ma raraan faqaala laa walakin ukhlud lahum utiin fa anta aclamu bihi maya adigu dhoobada diyaari aduu taasi ayaad ku wanaagsan tahay oo markaa adu aqoon badanta inankan markaa najaarkana rasuulku wuxuu u kaalmaystay samayntii markaa mimbarka marka labada xadiid xadiidka sahal iyo xadiidka jaabir waxaad moodaa waxoogay tacaaruda ama iskhilaaf inuu ka dhexeeyo oo xadiidka markaas sahal waxaa ku sugan inuu rasuulku dalbay calayhi salaatu wasalaam in gabadhaasi addoonkeeda ay farto inuu usoo sameeyo mimbar ilى امرأة bacث rasuul الlahi ilى امرأaة an muri غulaamaki الnajaara yacmalu li acwaadan ajlisu calayhin marka xadiidka saale wuxuu tusinaya dalabku inuu ka yimi xagga rasuulka calayh الsalaatu wasalaam xadiidka jaabirna wuxuu tusinayaa inuu dalabku ka yimi xagga gabadha oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ay usoo bandhigtay rasuulkuna uu kuuhi in shiئti haddaad doontid samee oo markaas sidaasi ay rasuulka ugu soo samaysay marka labada xadiid waxaa la ysku waafajin karaa in la yidhaahdo marka hore gabadha ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam usoo bandhigtay kadib waxa weeyaan ninkii addoonka ahaa ee farsamo yaqaanka ahaa baa la habsaamay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhii cid u diray uu leeyahay bimacnaa mimbarkii aada ballan qaaday addoonkaagu inuu soo samaynayo anaa weli idinkama hayo oo bimacnaa waa dib dhacayo n waa raagay amaba se rasuulku calayhi salaatu salaam ciddan uu diray dalabku xagga gabadhuu ka yimiye waxa uu diray dee mimbarkaa iyo bal sifada loo samaynayo inay addoonkaa iyo dee reerkaa soo samaynayey ciddaasi ay u sharaxdo laakiin xaafidku wuxuu rajaxayaa inaan la odhan habsanku wuxuu ka yimi xagga addoonkii farsamo yaqaanka ahaaye ee la idhaha rasuulka markay gabadhani usoo bandhigtay inay mimbar usoo samayso rasuulku si go-an uma odhan iisoo samee ee rasuulku wuxuu yihi in shi'ti haddaad doonto markaa fawada ilayha alamr iyada ayuunbu arrinkii u bandhigay taasi markaa ayaa ay ka dhalatay in mimbarkii gabadhii aanay soo samaynin maadaaman rasuulku soo samee aan odhan u yidhi haddaad doontid soo samee kadib baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan cid kale u diray isagoo le mimbarkii soo samee marka waxay noqonaysaa mar walba in dalabku xagga gabadha uu ka yimi diristan dambe rasuulku gabadha cid uu u diray sababtay doonaysaba ha lahaatee sida ayaa labada xadiid la ysku waafajinayaa waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka wixii lagu soo bandhiga manaaficda adduunye diineed ka mid ah adigoo aan dalbin inaad aqbashid oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoon dalbinba dalbin baa marka hore gabadhaasi usoo bandhigtay waana ka aqbalay waxaa laga qaadanayaa dadka ahlulkhayrka ah ahlulfadliga ahlulcilmiga ah waxyaabaha markaa dee khayrka iyo cilmigaa iyo fadligaasi ay wadaan ay u kaalmaysanayaan in ciddii markaa ku saacidi kartaa ay ku saacido ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa saas oo kale mashruuciyatu itikaadi ilmimber inay tahay mid mashruuca in mimber la samaysto xaadiid kaleo fara badan oo markaa mimbarkiiyo axkaamtiisa ka hadlaysaana waa soo socotaa baabu mar mid buu u baab yahay banaa dhisay masjidan masaajidka dhisay ee maa lahu min alfadl maxaa fadli iyo ajar uu ka helayaa dhisitaanka uu dhisay masaajidka qaala xadaثana yaxya ibnu sulaymaan qaala xadaثani ibnu wahbi qaala akhbaranii camru وcمر بن الحاrث أن بkyr بkyr بن عبداللahi بن الأشhج xadثه أنa cاaصم بن عمر بن qتاadة ayaa xadثه أنhu smca inuu mqlay عubayd اللahi الkhwlاni أنhu smca inuu mqlay cثmaan بن cafاn oo yqulu leh cinda qowل الناasi dadkii markii ay yidhaahdeen فiihi cثmaan ay wax ka yidhaahdeen oo ay cثmaan dadkii hadallo ay ku yidhaahdeen xiina banaa masjida arasuuli sala allahu alay wasalam ee xiina araada an yabniya masjida arasuul markuu doono inuu dhiso masaajidka rasuulka wuxuu yihi cuhmaan isagoo ka jawaabaya dadka hadalkooda inakum idinku dadow aghartum waad farabadiseen macnaa min alkalaami fi linkaari calaya hadalkii aada ka hadlayseen inaad aniga igu haysataan qaabkan aan masaajidka u dhisay wa inii aniguna samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh man banaa ka dhisa masjidan qaala bukayrun wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaya annahu qaala inuu yidhi yabtagii bihi masaajidkaasoo uu ku doonaayo wajha allah marka bukayr baa la keliyoobay lafdigaa yabtagii bihi wajha allah laakiin ruwaadda kale waxay wariyeen man banaa masjida lilah laakiin labadu waa isku macno man banaa masjida lilah iyo man banaa masjidan yabtagii bihi wajha allah oo lilah iyo yabtagii bihi wajh allah labaduba ikhlaasun bayna tusinayaan qofka masaajid ilaahay daraaddi u dhisay isagoon ujeedo kale ka lahayn bana allahu ilaahay wuxuu u dhisaa lahu isaga midlahu isagoo kale ayuu uga dhisaa fi ljannati jannada markaa sida imaam muslim warinaya cuhmaan ibnu cafaan markii uu doonay masaajidka inuu dhiso dadkii waa karaahiyeysteen arrintaa sababtay u karaahiyeysteenna dee ma ahayn masaajidka in la dhisaba inay diidanaayeen oo waktigii rasuulkaba dhismihiisa waa lagu soo celiyey oo xadiidkii abu saciide hore aynu akrinayba dhismaha uu ka warramayey ma ahayn dhismihii u horreeyey ee dhismo labaad oo waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la dhisay markii khaybar uu ka soo noqday ayuu ahaa waxaana taasi markaa culimmadu ay u xujaysteen dee markii u horreysay masaajidka la dhisaayey abu saciid inan yar buu ahaa oo sagaal jir ah oo hawshaasi markaa aan ka qeyb qaadan karin waktigii abuubakarna waa la dhisay waktigii cumarna waa la dhisay laakiin cuhmaan tan ay ku inkireen waxay ahayd inuu bedelay wixii masaajidku uu ka dhisnaa oo halkii masaajidka saqafkiisa uu ka ahaa jariid nakli waxa uu ku bedelay saaj ama loox qaaliya waxaanuu ka dhigay tiirarkii masaajidka iyo gidaaradiiba dhagax hardhan ayuu ka dhigay taas ayay diidanaayeen markaa nacam oo dhagaxantaa la xardhay iyo waxyaabahaasi ayay diidanaayeen oo in wixii markii hore uu ka dhisnaa u lagu celiyo oo zakhrafada iyo dee qurxinta laga dheeraado ayaa diidmadooda iyo inkaarkooda uu ku saabsanaa cuhmaan ibnu cafaana radia allahu canhu uma arkahayn inay tahay taasi zakhrafadii iyo qurxintii uu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee dadka markaa khushuucdooda yareynaysay salaadana ka mashquulinaysay walihaada baa cuhmaan uu deliishaday xadiidkan man banaa masjidan yabtagii bihi wajha allah bana allahu lahu midlahu fi ljanna aniga xadiidkaasi ayaa igu kalifay buu leeyahay in aan masaajid ka dhiso oo ajarkaa uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaan ku doonaya waxaa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay walow kamafxasi qataatin walow shimbirta qataat la yidhaahdo alqata waxa weeyaan buulkeeda masaajid leegba ha noqdee buulkeeduna aada buu u yari walihaadaba culimada qaarkood yidhaha waa mubaalaqa waa lagu xeel dheeraanayaa un ee xaqiiqada loogama jeedo aw asqarabaaba ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood ahlucilmiga qaarkoodna waxa dhan maya taasi waa suurtagalo haddii waxa weeyaan masaajidkii uu ku daro intaa in leeg buulka shimbirtaa in leeg dee ajarkeeda waa helayaa oo masaajidkii uu waasiciyo intaa in leeg uu ku daro amaba se dee masaajidkii dad ay wada dhisaano oo qof wuxuu ku darsado qofna xisaabtiisu lumi mayso cinda allahi subxaana wa tacaala ilaahay agtiisa oo qof waliba qadarkiisa waa helayaa milahu bay ka hadleen culimadu isaga oo kale fi ljanna oo masaajidka ama dhismaha adduunyada dusheeda laga sameeyo masjid ha noqdo ama guri ha noqdo iyo dee buyuut uljanna marnaba isku mid ma aha oo dee waa kala duwan yihiin marka miliyada halkan laga qaadan maayo tashbiih min jamiici lwujuuh inay dhinac walba isku mid ay ka yihiin waxaa looga jeedaa maanaa masaajidkaasi uu dhisay guriga jannada looga dhisayaa waxa uu ka shabahayaa macnaa dhinacyo badan masaajidka marba sidii u adkeeyey adkeyntiisu inta laagayd iyo hagaajintiisu ayaa gurigaana adkeynta loo adkeynaya hagaajinta loo hagaajinaya leegaanaysa kadalika xagga intifaaca guri uu ku intifaaco in leeg ama shabahda sidii masaajidka loogu intifaacay waxaa gurigaasi markaa guryaha kale jannada ku yaallo uu dheeraanayaa inta masaajidkiisaasi uu dheeraa masaajidda kale xagga wanaagga iyo xagga waxa weeyaan intifaaca lagu intifaacayba laakiin marnaba maaha macnaheedu inay isku mid yihiin masaajidka uu adduunyada ka dhisay iyo guriga jannada oo dhinac walba ay isku mid ka yihiin leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ilaahay subxaana watacaala inuu yihi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar marka magaca ayay wadaagaan waxyaabaha adduunyada yaalla iyo kuwa jannadu laakiin xagga sifada waa ku kala duwan yihiin waxaa su-aal kale ay tahay jannadu miyaanay abuurnayn sida axaadiid badan inagu soo martay oo aanay jirin weli ma dhisma ayaa ka socda sida saxiixi waxay tahay jannadu waa jirtaa oo waa abuuranta laakiin taa macnaheedu maaha inaan waxba lagu darin ee jannadu iyadoo abuuran oo jirta haddana waxbaa lagu daraa oo sida ku timi xadiidka saxiixa ah alisra walmicraaj markuu la kulmay rasuulku nabiy llahi ibraahim hadallada uu kuri waxaa ka mid ahaa aqri minii calaa ummatika asalaam wa akhbirhum ana aljannata qiicaan طayibaة turbatuhaa cadbun ma'uhaa wa ana khiraasahaa qowlu laa xawla walaa quwata ila biاllah ummadaada horta salaan iga gaadhsii buuhi nebi ibraahim waxaanad u sheegtaa jannadu inay tahay dhul carasana biyaheeduna ay macaan yihiin waxa lagu beertaana waa qowlu laa xawla walaa quwata ila billah markastoo tiraa laa xawla walaa quwata ila biاllah yuqrasu laka nakla fi ljanna geetimireed ayaa jannada lagugu beeraya waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam man qaala subxaana allahi alcadiim wabixamdihi fi lyowm miata mara bana allahu lahu beyta fi ljanna qofka subxaana allahi alcadiim wabixamdihi boqol jeer yidhaa maalintii ilaahay guri buu jannada uga dhisaya marka jannadu waa jirtaa laakiin taa maaha macneed inaan waxba lagu darahayn jannadu iyadoo jirta haddana dad baa guryo cusub looga dhisayaa acmaashii saalixeedii ay sameeyeen awgeed dad baa dhir waxa weeyaan looga beerayaa wahaakada waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa masaajidka dhismihiisa ajarkan laga helayaa waa masaajidka qofku u dhiso ilaahay daraaddii man banaa masjida lilah yabtagii bihi wajha allah marka haddii aan ikhlaas meesha aanu jirin ajarkaa la heli maayo weeyaan macnaheedu walihaadaba ibnujawzi wuxuu leeyahy sa xaafidku uu soo naqliyey man kataba ismahu calى اlmasjid aladii yabniihi kana baciida can اlikhlaas qofka masaajidka uu dhisaayo magiciisa u dhisay magiciisa ku qora qof ikhlaaska ka fog weeyaan qofkaasi macnaa ismuujinayo le aniga ayaa masaajidkaasi dhisay masaajidka hadduu ilaahay daraaddii u dhisay inuu isagu dhisay dadku inay ogaadaan muhim maaha ila ilaahay subxaana watacaala waa ogi marka ogeysiinta dadka uu ogeysiinayo maxaa markaasi uu uga jeedaa min baab iliطmiinaan oo kale arrintu haddii ay tahay sida dadka ahlulkhayrka qaarkood ay sameeyaan warhaar masaajidka marka aad dhistid waxa weeyaan masaajidkii oo aada u samaysay lawxa ama boord ee ciddii dhistay magaceedu uu ku qorayay soo sawir maadaama waxa weeyaan khiyaamada iyo waxyaabahaasi ay adduunyadan ku bateen oo aanay dee ka ahayn ha lagugu ammaano laga yaaba boorka haddee markiiba meesha in laga fujiyo iyada taasi soo geli maysa haddaan niyo xumo kale aanay raacin marka calaa kulli xaal acmaasha khayrka ee qofku ilaahay daraaddii uu samaynayo dee asal waxa u ah haddaanay faa'iido kale muujinteeda ku jirin inuu qofku qarsado isagiyo ilaahay subxaana watacaala ay u dhaxayso qofka masaajidka dhisaya dee mushqaayad ka qaadanaya wastaadka ama najaarka ah ama injineerka ah isaguna ajarkan gaarkaee dee xadiidka lagu sheegay oo ah bana allahu lahu beytan fi ljanna heli maayo laakiin xaafidku wuxuu leeyahy marnaba dee isaga laftiisu ku qadi maayo wa in kaana yu'jaru fi ljumla oo yaanu ajarkan maksuuska xadiidka lagu sheegay aanu helini laakiin kolleyba ajar waa ka helaya mar hadduu masaajid dhisay marka waxay odhan kartaa oo mushqaayad baabu ka qaato masaariiftuu meesha ka raadinaya siduu ajar uga helaya mar haddii waxa weeyaan qofkani camal khayra uu ka shaqeeyey oo niyana dee ay raacday in meesha camalkaa khayrka uu dhammaystiro ajar waa ka helayaa walow manfaco adduunyaba ha ka qaatee waayo rasuulku wuxu uhi ina allaha yudkhilu bisahmi lwaaxid halaaatan biljanna leebka qura ilaahay saddex buu jannada ku geliyaa saanicahu almuxtasiba fii sancatihi kii sameeyey ee samayntaana ajar ku doonayey manaa xataa isagoo iibinaayey haddii haddana ay u raacdeen niyatu طalab اlajr waxa weeyaan ajar buu ka helayaa jannaduu ku gelaya waraami bih iyo kii cadowga ku ganay wاlmumidu bihi iyo kii u dhiibdhiibaayey kan cadowga waxa weeyaan ku ganaya saddexdaasi marka almuxtasib fii sancatihi ay man yaqsudu bidalika icaanaة اlmujaahid wa huwa acamu min an yakuuna mutaطawica bidalika aw biujra ninka leebabka samaynaya ama hubka ee iibinaya nacam mar hadduu niyeystay icaanat almujaahidiina fii sabiili اllah ajar inuu ka helaayo ayaa xadiidka laga qaatay qaala raximah اllah baabun ya'khudu waa qabanayaa qofkii binusuuli nabli leebabka caaradooda idaa mara fi lmasjid markuu masaajidka dhexdiisa soo maro falyaakud ha qabta weeye macnuhu qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyeyna qaala qultu waxaan ku uhi licamrin ibnu dinaar asamicta miyaad maqashay jaabir ibni cabdilaahi oo yaquulu leh mara rajulu nin baa soo maray fi lmasjidi marka masaajidka asha ku jirta waa cahdiya waa masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa macahu ninkan waxaa maciisa uu sitay sihaamun leebo faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ku yidhi ninkaa amsik qabo binisaalihaa caaradeeda qabo macnaa si aynu ku arki doono riwaayaadka dambe si aana dadka ugu mudin kay laa takdisha musliman si aanay qof muslima u mudin ama aanay qof muslima u dhaawicin oo dee dhib aanay aanay u geysan waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa sida shareecada islaamku dhiigga ay u weyneysay ishaaratun ilaa tacdiimi qaliili dami wa kahiirihi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam leebkii oo caaradiisu markaa ay muuqato masaajidka in lala dhex maro dee wuxuu u diidayaa si aanay qof muslima u dhaawicin oo aanay dhiig uga daadin waxaana uu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam fii xadiidin cadiim takshaciru minhu ljuluud laa yamnacana axadakum aw laa yaxuulanna axadakum laa yaxuulanna bayna axadikum waاljanna wa huwa yaraa baabaha milu kaf mil-u kafi damin ahraaqahu min muslim wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam midkiin jannada albaabkeedii isagoo arka isagoo albaabkii jannadu u muuqdo albaabkaa gelitaankiisa yaanu ka hor istaagin sacab dhiiga oo uu ka daadiyey qof muslima marka taasi waxay tusinaysaa sida shareecada islaamku ay u weyneysay qadiyatu eesh addimaa arrinka addimaa oo arrin shubha markaa lagu banaysan karo ama jahli layskaga geli karo ama calaa shakin ama arimo arrimo kale oo markaa dee aan sharcan banaynahayn waxa weeyaan waa waa arrin aan banaanayn maantana waa iska muuqataa dagaalada dhulka islaamka qaarkii ka socda ragga qaarkoodoo wada ayaa la weydiiyey sida bacdu hiqaat ay sheegeen culamaa hiqaat oo lagu yihi dagaalkani miyaanu fitno ahayn inuu fitno yahay waa ognahaye naxfadu bihi hamarata aljihaad jihaadkii hore midhihiisaanu ku ilaalinayna kii hore ee gaalada lala galay kan dambe fitnada ah midhihiisaanu ku ilaalinayna wahal taxfadu fitnatun hamara ma fitna ayaa midho xifdiyeys inay midho daadiso mooyaane fitna midho ma soo saarto oy midho ma xifdido talabaad waxa weeyaan in la yidhaha fitna wax lagu xifdinayaa fitna la gelaya si wax loo xifdiyo taasi waa qaacido baatilo ah ana algaayata tubariru alwasiila mar haddaan ujeeddo saxa u socdo waddadan marayaa noocay doonaysa waxa weeyaan ha noqoto qaarkood la weydiiye lagu uhi dadka aada layseen bal ka warram ama sabab aada u noqoteen ma waxaad u malaynaysaan inaanu ilaahay waxba idinka weydiinahayn qiyaamaha idhahan kuwii halkii kuwii hore halkay mareen unbay marayaan iska daa sheekhow macnaa waa culamaa dadka hadalkaa ku hadlaya kuwii hore halkay mareen ilaa waagii hore kuwii aynu soo leynaynay halkay mareen unbay intanina maraysaa wax gaarana laga weydiin maayo iyagana iska daa marka waxaan uga jeedaa qadiyatu waxa weeyaan addimaa in la fududaysta maaha waa amrun cadiim dembi la galo marka kufriga laga yimaado waa dembiga u weyn sida aimadu ay yidhahdeen kaimaami axmed raximahu allahu tacaala in waxaa laga qaadanayaa masaajidka markaa hub in lala soo geli karo qofku isagoo hubkiisa sitay inuu masaajidka uu la soo geli karo laakiin waxaa shardi ah un dee dadka inuu ka xifdiyo inu ku dhibaateyn baabulmuruuri maritaankiibu u baabiyey fi lmasjidi masaajidka la dhex maro qala xadaanaa muusa ibnu ismaaciil qala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaanaa abu burda ibni cabdillaahi qaala samictu waxaan maqlay abaa burda oo can abihi ka warinaya abuuhu waa abu muusa alashcari can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi man mara qofka soo mara fii shayin shay oo min masaajidina ka mida oo aswaaqina ama suuqyadayada shay ka mid ah binablin leeb la soo mara falyaakud ha qabto calaa nisaalihaa yacnaa caaradeeda laa yacqir yaanu dhaawicin musliman qof muslima bikafihi ha ku qabto yacnaa gacantiisa ama cukurkiisa ha ku qabto marka bikafihi laa yacqir kuma tacaluqa jaarkii majruurkii wuxuu ku tacaluqaa falyakud falyakud bikafihi calaa nisaaliha laa yacqir musliman macnu waa sidaa oo caarada leebka kafkiisa ama gacantiisa ha ku qabto si aanu u dhaawicin qof muslima si aanu u dhaawicin marka qadiyadda ku saabsan almuruur fi lmasjid horta xukumkeed muxuu yahy qofku masaajidka ma dhex mari karaa masaajidka qofku waa dhex mari karaa laakiin inuu masaajidka waddo uu ka dhigto maaha laakiin lixaaja masaajidka waa u dhex mari karaa waxaanu rasuulku tilmaamay inay min ashraaط saaca ka mid tahay an yamura arajulu fi lmasjid walaa yusaliya fiihi rakcatayn inuu ninku masaajidka uu dhex maro oo uu ka gudbo un isagoo laba ragcadood waxa weeyaan aan ku tukan walihaada sida hore aynu u ishaaray ayaa waxay ahaayeen saxaabadu ridwaan ullahi caleyhim masaajidka haddii ay soo dhex maraan oo ay ka gudbayaan ugu yaraan hal ragcada ayaa ay ku tukan jireen si aanay waxa weeyaan arrintaa aanay ugu dhicin waxaa kaloo markaa xadiidkani uu tilmaamay masaladii xadiidkii horeba ku jirtay oo ah masaajidka qofku haddii hub marka uu la soo dhex maro ama suuqa iyo meelaha majaamicu nnaas dadku ay isugu yimaadaan inuu hubkiisa dadka uu ka ammaan gareeyo hubkana dee nooc walba sibaa loo ammaan gareeyaa oo hadduu leeb yahay hadduu waran yahay hadduu qori yahay hadduu baaskolad yahay dee waa kala duwan yahay baabu shicri gabaygiibuu u baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa laga gabiyo ay maa xukmu xukumkiisu waa maxay ma banaaya mise ma banaana qaala xadaثana abulyamaan alxakm ibnu naafic qaala akhbarana shucayb can الzuhri qaala akhbaranii abu slma ibn cabdiraxman ibni cawfin anahu samica wuxuu maqlay xasaan ibna haabit alansaari oo ystashhidu markhaati gashanaya abaa hurayra oo le anshuduka allah ilaahay baan kugu dhaarshay hal samicta ma maqashay annabiya salى اllahu عalayh wasalam oo yaquulu la ya xasaanu xasaanow ajib ka jawaab can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam macnaa gabayga ay rasuulka gaaladu ay ku caayayaan ama ku aflagaadeynayaan ila rasuulku ma gabiye aduu gabaygaa ka jawaab allaahuma ayidhu waa u ducaynay rasuulku wuxu allahuma ya allahu ilah ayidhu ku ayidoo ku xooge xasaan biruuxi اlqudus wa amalaku jibriil sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay wa jibriilu macaka qaala abu hureyra wuxu uhi isagoo markhaati furaya xasaan nacam haa waan maqlay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam oo sidaasi leh marka inuu cama xasaan markhaati gashado abu hureyre waxaa sabab u ahaa iyadoo xasaan masaajidka uu joogo uu gabyayo ee waxaa soo maray cumar ibn khadaab markaasuu ku inkiray arrinta noocaasiya wuxuu xasaan yihi kuntu anshudu fiihi wa fiihi man huwa khayru minka masaajidkan iyadoo mid kaa khayr badan uu joogo rasuulka ilaahay buu ujeeday ayaan ka gebyi jiray buu ihi uma iltafata ilaa abi hureyra faqaala anshuduka allah markaas ayaa abu hureyre uu markhaati gashaday xasaan markaa qadiyadda ku saabsan xukmu ashicri fi lmasjid waxaa loo jeedaa shicirka ama gabayga wanaagsan markaa midhihiisu aanay xumeyn gabay cilmi ah ama shareecada markaa loogu nusraynayo oo oo dee loo loo loogu gargaarayo oo gabayada cadowgu markaasi ay u tiriyeen ama aflagaadada ay u geystaan rasuulka calayh isalaatu wasalaam ama diinta islaamka lagaga jawaabayo gabayga caynkaasiya sida صaxiixa waa jaa-is oo waa banaanyi ama xadiid cabdillaahi bni camr ibn اlcaas oo ay ku jirto ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam nahaa can tanaashud alashcaari fi lmasjid inuu rasuulku nahiyey in masaajidka dhexdiisa gabay laga tiriyo iyo xadiidkan waxaa la ysku waafajinayaa yanaa laba arrimood in la yidhaahdo xadiidkani gabayga uu diidayaa waa gabayga xun ee aan wanaagsanayn sa gabayga dee reeruhu ay isku caayayaan ama shaksi tusaale ahaan waxa weeyaan lagu caayayo aan mutaysan hadallada noocaasiya in lagu yidhaahdo sharcan aanay banaanayn waxaa kaloo la odhan karaa wuxuu diidayaa xadiidkaasi an yakuuna ashicru huwa algaalibu fi lmasjid macanaa gabaygu gabay mubaaxoo fiican ba ha noqdee yaanu noqonin mid masaajidka lagu farabadiyo oo had iyo jeeraale masaajidku meel laga gabyo yaanu noqon waayo dee ma aha waxyaabaha loo dhisay ka mid maaha oo lisalaati walidikri اllahi waliqira'ati اlqur'an ayaa masaajidka loo dhisay marka alhaalibu cala almasjid yaanu gabaygu noqonin walow gabay fiicanoo mubaaxaba ha noqdee oo yaan masaajidka gabayga lagu farabadinin xataa qofka gabayga tirinaya laftiisa taas ayaa la gudboon anlaa yukhira min ashicr inaanu gabayga badsan oo aanu gabaygu ka qaalib noqon kitaab adab ba in sha allahu tacala aynu ku arki doonaa baabun maa yukrahu an yakuuna shicru huwa alhaalibu cala alinsaan oo xadiidkii buu deliishaday bukhaari uu rasuulku yihi calayh salaatu wasalaam lan ymtaliya jawfu axadikum qayxan khayru lahu min an ymtaliya shicran marka maaha gabayga xaaraanta oo qura gabaygaa laleeya inay malaxilaabta ku dhaamiso ayaa dhaanta inuu gabay ku dhaamiyo xataa gabaygii mubaaxa waa soo gudagelayaa sida fiqiga bukhaari ka muuqata goormuu soo gudagelayaa marka qofka uu ka qaalib noqdee gabayga uu ka mashquuliyo qur'aankii iyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala isaga laftiisa waa soo gelaya culimada qaarkood waxay yidhahdeen axaadiidan markaa tilmaamaysa gabayga masaajidka inay saxaabada qaarkood ka tiriyeen waa axaadiid markaasi mansuukha laakiin naskhigaasi daliilmale sida saxiixaana gabayga markaa mubaaxa masaajidka dhexdiisa waa laga tirin karaa iyadoo aan laga dhigan ahayn caado oo alghaalib cala almasjid aan laga dhig ahayn qaala baabu asxaabi alxiraab eebooyinka ama warmaha raggii sitay ayuu baabiyey fi lmasjid masaajidka dhexdiisa marka baabu dukuuli asxaabi alxiraabi fi lmasjidi bixiraabihim waa gelitaanka raggii warmaha ama eebooyinka sitay warmahooda ay la soo galaan masaajidka marka baabkan iyo baabkii hore ee ka waramayay leebka masaajidka marka lala soo galo sida la yeelayo waxay waa laba baaboo isqeydaya maanaa xaaladaha qaarkood bay bannaantay wayaan macnaheedu inuu leebkiisii ama warankiisii oo af bannaan oo galla aan ku jirin gacantana aanu ku qaban inuu qofku masaajidka waxa weyaan uu la soo galo xaaladaha qaarkood bay bannaan tahay xaaladda xadiidkan uu sheegay baa ka mid a qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi qaala xadaثana ibraahim ibnu sacdi can saalixi can ibni shihaabi qaala wuxuu yihi akhbaranii waxa ii waramay curwa bnu zubayr ana caaisha qaalat waxay tidhi laqad ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yowman maalin oo calaa baabi xujratii albaabka qolkayga taagan waa albaabkii xagga masaajidka u furaa wey waalxabashatu waxaal alxabashatu xabashidiina yalcabuuna ay ku ciyaarayaan fi lmasjidi masaajidka wa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahayna yasturunii wuxuu aniga igu qarinayay biridaa'ihi go-iisa anduru waxaan eegaayay haddaan caaisho ahay ilaa lacibihim ciyaartooda ayaan eegayey waxa marka ay ku ciyaarayeen xadiidkan kuma cadda walihaadaba bukhaarurizaada wuxuu ziyaadiyey ibraahim ibnu lmundir qaala xadaثana bnu wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin can curwa can caaisha qaalat ra'aytu waan arkay annabiya salى اllahu alيه wasalam walxabashatu waxaal alxabashatuna yalcabuuna ay ku ciyaarayaan yani fi lmasjid bixiraabihim eebooyinkoodiiyo markaa warmahoodii ay ku ciyaarayaan marka waxay ku ciyaarayeen masaajidka dhexdiisa marka ay ku ciyaarayeen inay leebabkooda inay ahaayeen warmahooda ayaa riwaayadan dambe ama ziyaadadan dambe bukhaari raxima allahu tacaala uu keenay ay noo caddaysay marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa awala jawaasu dalika fi lmasjid arrintaasi in masaajidka ay ku banaan tahay laakiin ma ciyaaroo dhan baa masaajidka ku banaan hadaynu kubad soo qaadano inu ha masaajidkeenu iskaga yaro ciyaaraynaa inta salaada ka horeysa hal hal yajuusu haada amaynu dhahno caruurtu ha iskaga dhuumaalaystaan masaajidka dhexdiisa ama waxa weeyaan waynu ku cadaloolaynaa habeenkii laydhkaasaynu ka faa'idaysanaynaayoo dayixiiba kanaa ka caday la ciyaarta loo jeedaa taa maaha ciyaartani ciyaar qura may ahayn alxabasha ay ciyaarayeen waxay ahayd ciyaar ay ku jirto tadarub cala aalaati alxarb tababarasho lagu tababaranayo aalaadkii waxa weeyaan xarbiga marka waa lacibun oo yuciinu cala aljihaad ciyaar jihaadka qofka ugu kaalmeynaysa uu diyaargarowgiisa ayaa ciyaartani ahayd marka ciyaarta noocaas oo kale ah ayaa masaajidka lagu samayn karaa maanaa tababarashada noocaasi oo kale ah ee qofku jihaadka ugu diyaargaroobayo nacam ila masaajidka danaha ummadda in lagu qabto ayaa loo dhisay macanaa cibaado iyo howlaha kale umadda waxa weeyaan ka dhexeeya ee maqaasidii masaajidka loo dhisay asalkahaydna aan ka hor iman ahayn sida waxa weyaan hore aynu u sheegnay marka maadaama camal camalkan ay ku jirto manfaca diiniya wa manfaca dunyawiya ciyaarta noocana oo mima yuciinu cala ljihaadi ay ta ayaa loo baneeyey qolahaas masaajidka in iskaga ciyaaraan lakin ma macneed in mutlaqan masaajidka la iskaga ciyaari karo culimada qaarkoodna tan lafteeda bay dhahan waa mansuuko qur'aanka iyo sunnaha ayaa nasakhay oo ilaahay wuxuu yihi fii buyuutin adina allahu an turfac masaajiddu waa guryo ilaahay uu markaa iclaamiyey in la kor yeelo dee ciyaartuna taasay meelka dhacay ku tahay laakiin aayadda qur-aanka ahi xadiidkan ma khilaafsana oo ciyaarta noocaasiyo dee ay ku sugan tahay alicaana cala aljihaad walisticdaadu lahu rafcu lmasjidkii ka hor iman mayso masaajidka koryeelisiis haddaanay dhibaato kale u geysanahayn xadiidkana waxa yidhi rasuulku waa ka yihi janibuu masaajidakum sibyaanakum wamajaaniinakum masaajida ka fogeeya caruurta yaryar iyo dadka waalwaalan waxau yihi xadiidkaasi waa daciif hadduu ansixi lahaana dee xadiidka hore inuu mansuuq yahay markaasi tilmaami maayo oo iyagu waxay leeyihiin culimada xadiidka daliishatay dadka waalwaalan iyo caruurta yaryar dee masaajidka waxa loogu diiday dee wax maa yunaafi adab almasjid bay la imanayaan markaa qofkan dee masaajidkii ku ciyaarayna wax aadaabtii masaajidka ka hor imanayo meesha ka saaray uu isaguna ku dhex sameeyey markaa saasuu xadiidku daliil ugu yahay bay yidhaahdeen laakiin waa tilmaanay sababta ciyaarta noocaasee loo ogolaaday xadiidkani hadduu daciif noqday maaha macneedu dadka waalwaalanaya carruurta yarar masaajidda in lagu soo fasaxaayo carruurta yarar masaajidka waxaa la keenaya ama loo ogolaanayaa sida imaamu maalik uu leeyahay marka ay fahmayaan meeshan ay joogaan meesha ay tahay marka ay garanayaan waayo taasi waxa ay kalifaysaa in ay aadaabtii masaajidka ay ilaaliyaan marka ida kaanuu yacrifuuna aadaab almasaajid oo ay ilaalinayaan baa masaajidka loo loo loo ogolaanaya haddii kale waa laga celinaya dadka majaaniintana waa sidaas oo kale oo aljunuunu funuun waalida lafteedu waa anwaac waana maraatib mid waalan baa jira oo masaajidkan aan dhib u geysanahayn nadaafadiisa iyo dadka ku tukanaya iyo buuq iyo waxba toona iska tukanayo iska baxaya waalidiisa awgida masaajidka looga celin maayo midna masaajidkiibuu dhibaataynaya ama nadaafadiisa ha noqoto ama inuu ka dhex buuqa ha noqoto ama dadii ku tukanayay kaa waa loo diidaya marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa awalan in masaajidka lala soo geli karo hub af banaan oo aan ammaan garaysnayn laakiin goorma ayaa lala soo geli karaa waa marka dadka masaajidka ku jira ay yihiin dad taasi dareensan oo mutaxarisiina iska ilaalinaya ile raggan imika masaajidka soo galay waxay ahaan ragda nin waliba leebkiisa uu sitoo le nin walba kan kale inuu leebkiisu afbanaan yahay ama dee warankiisu ogaa oo ku tala gashanaa marka xaaladdaasay bannaantay laakiin iyadoo dee hawsha aan loo diyaar garoobin inuu qofku masaajidkao dadku ay ku jiraan oo ay diin ku dhiganayaan ama ku tukanayaan inuu leeb afbanaan ama waran uu la soo galo taasi ayaa la diiday ay xaaladdaa dadkii dee warankaaga war kama hayaano mid waliba hawl kale ayuu ku mashquulsan yahi inaad markaa ku muddo ama aad ku jeexdo ayaa suurtagala waxaa xadiidka markaa laga qaadanayaa gabadhu ragga inay eegi karto gabadhu ragga inay eegi karto oo qadulbasarka dumarka lagu waajibiyeyna uu waajibaayo marka nadarkaas uu yahay mid shahwo wata laakiin nadar biduuni shahwa nadar iyo eegma aan shahwad wadan inay ku fitnowdana aanay ka baqahayn gabadhu ragga waa eegi kartaa caaisha waxay tihi anduruu ilaa lacibihim xabashidaa markaa masaajida ku ciyaaraysa caaisha inay eegeysa radia allahu canha ayaa xadiidku u tilmaamaya o ay daawanaysay lacibka ama lahwiga markaa mubaax ah in la yska daawan karo ayaa xadiidka laga qaadanayaa oo kaa rasuulku eegaya calayhi salaatu wasalaam caaishana waa taa daawanaysa dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u fasaxay amaba se uu uu ogolaaday markay leedahay yasturunii biridaayihina dee caaisha markaa gurigeedii bay ku jirtay oo ma xijaabnayn oo albaabkay soo istaagtay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam go-iisii ayaa uu uga dhigay xijaab uu raggaa araggooda kaga qariyay caaisha radia allahu canha baabu dikri lbayci iibkii sheegistiisa uu baabiye wa shiraayi iibsigii cala lmimbari mimbarka dushiisa laga sheegay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa markaa iska ilaali baabkan in badan oo ka mid a shuraaxda ayaa si khaldan u fahmay nacam oo markaa ka fahmay in looga jeedo in masaajidka dhexdiisa wax lagu iibin karo maaha macnuu sidaa macnuu waxa weeye iyadoo masaajidkii lagu dhex jiro oo mimbarkaba uu saaray iib ma soo hadal qaadi karaa oo hadal iib ku saabsan ma odhan karaa imaha macnaheedu masaajidka dhexdiisa ama mimbarka dushiisa waxma lagu iibin karaa qala xadaثana cali bn cabd الlaahi qala xadaثana sufyaan can yaxya can camra can caaisha qaalat waxay tidhi atata waxa u timi caaisha bariira tasأaluhaa ey tastaciinu tasأalu halkan waxaa looga jeeda tastaciinuha iyadoo kaalmaysanaysa caaisha kaalmo ka dalbaysa fii kitaabatiha canaa xoolihii la yidhi isku furo inay ka kaalmayso iyadoo ka dalbaysa oo bariira addoon bay ahaydoo dadkii addoonta u ahayd ba waxay dhahan haddaad lacag intaa lee keento khalaas waa kusii daynaynaa xor baad noqonaysa marka caaisha ayay tidhi arrintaa iga kaalmee fa qaalat waxay tidhi caaisha in shi'ti haddaad doonto actaytu waan siin doonaa ahlaki qoladaada addoonta u tahay yanaa maalkaa ee ay ku yidhaahdeen isku furo wayakuuna alwalaau lii walahana aniga ayaa yeelan doona walaa halkan markaa waxaa looga jeedaa weluhu waa dhowr nooc walaa lxilf iyo walaa lislaam iyo walaa lcidqi walaa lcidqi ba halkan looga jeeda oo qofku hadduu addoon xoreeyo oo addoonkaasi markaa cid dhaxasho aanu lahayn bifardin cid ku dhaxasha aw tacsiibin waxay noqonaysaa qofkii xoreeyey inuu bitacsiib uu ku dhaxlo oo casab ahaan isagu u dhaxlo marka macnaheed waxa weeye haddaan doono hadday doonaan anigaa ku furan doono lacagta iyaga siin doona lakin waxaa taa shardi u ah inaan anigu waxa weeyaan walahaaga leeyahy oo iyagoo aanay lahayn wa qaala ahluhaa waxay yidhaahdeen qoladii markaa bariire iska lahaa in shi'ti hadday doonto actaytuhaa waxaan siin doonaa maa baqiya anaa inta hadhay wa qaala sufyaan wuxu uhi mara in shi'ti haddaad doonto ati actaqtuhaa waan xorayn doonaa wayakuunu lwalaau lana actaqtihaa waad xorayn doonta in shi'ti haddaad doonto caaishay actaqtihaa waad xorayn doontaa wayakuunu lwalaau lana marka macna waxa weya in shi'ti haddaad doonto caaishaay bay yidhaahdeen actaytahaa waxaad siin doontaa bariira maa baqiya imikay furantee waxa hadhay oo bimacnaa bariira intii aanu ku ballanay inta iyadu soo heshay mooyaane inta hadhay baad siin doonta laakiin walahooda annagaa yeelanayna haddaad kharashkaa wax ka bixiso wa qaala sufyaan wuxu uhi maratan sufyaan baa marna sidaa u wariyey marna sidan kale in shi'ti haddaad doonto caaishaay bay yidhaahdeen actaqtihaa waad xorayn doontaa oo bimacnaa wixii dee aanu ku ballanay oo dhan waad bixin doontaa wayakuuna alwalaau lana lakin walaha annaga ayaa iska leh oo adigoo xoreeyey haddana walaheeda yeelan maysa falama jaa markuu yimi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam dakaratu dakarat lahu waa u sheegtay arrinkaa dakarat waa u sheegtay lahu rasuulka dalika arrinkaa oo haddii dakaratu la dhaha macnuu wuxuu noqonaya way xusuusisay markaa rasuulku arrinta inuu hore ula socday bay noqonaysaa laakiin waxaa awlahay riwaayaadka qaarkoodna kusoo aror in la yidhaahdo dakarat waa sheegtay lahu rasuulka dalika arrinkaa waa u sheegtay waxay tidhi bariiro ayaan doonay inaan furtoon xoreeyo laakiin qoladii addoonta u ahayd baa waxay leeyihin annagaa walaheeda yeelanayna fa qaala wuxu uhi rasuulku ibtaaciiha iibso oo fa actiqiiha xoree waxba hadalkooda ha ka soo qaadina fa inama alwalaau liman actaq walaha waxaa iskale cidda xoraysay addoonka uma qaama waa istaagay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam cala almimbar wa qaala sufyaan wuxuu yihi maratan fasacida waa koray rasuulu llahi sala allahu alay wasalam cala almimbar faqaala wuxu uhi maa baalu aqwaamin dad arrinkood muxuu yashtariطuuna sharطiya shuruuطa shuruud laysat fi kitaab illah ilahay kitaabkiisa aan ku sugnayn man ishtarata ka sharطiya sharطa laysa fii kitaab illah ilahay xukumkiisa aan ka mid ahayn falaysa lahu shardigaa xaqu ma leh wa in ishtarطa miata mara boqol jeer baa ha ku celiyay shardigaas qaala caliyun wuxuu uhi qaala yaxya wacabdulwahaab can yaxya can camra wa qaala jacfar ibnu cawn can yaxya qaala samictu camra qaalat samictu caaisha rawaahu malik can yaxya can camra ana bariira walam yadkur sacida almimbar marka xadiidkan bariira waa soo noq noqon doona axkaam badan baa ku jirta bal baabkan halka uu ka waafaqsanya insha allah dersiga berri ayaynu sheegi wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed